kureed markiiba badaden dhallinyarada faafiyaasa walyaabaha dhaqanxumada ee ha kor jeeda diintan suuban aana soo baraha bulshada ka gudbiya u muuqaale oo sawiraan shahume iyo waliba maamulka degmada dhoobley ha ku saaree go-aamo la xiriira awaamiirtan iyo go-aamaduusa maamulka degmada dhoobley ha ku saareeyana sagaareen qusayta dhallinyarada wadooyinka magaalada isku kuduuba muuqaaladan shahumade aanasoo hadda ku bilowday magaalada u horeyna ninkubaarna degmada dhoobley gaashaanle sare maxamed haybe maxamed taliyaha guud ee degmada dhoobley iyo awaamiirtan iyo go-aamada keedin dhallinyarada faafiyaas walyaabo dhaqanxumada eh ee ha ku horjeeda diintan suubang la wadaagay warbaahinta uusan ku degin ee ku dheeradan falalka liidka kee dhaganka suubang arrintan oo lagu keentay yani saameyn xagga dhaqanka ah in dhallinyaradii ay maaragtay isula baxaan laamiga la dhisay oo la qurxiyey quruxdii iyo nimcadii ilaahayna siiyey intaan ku shukrin lahayn in lagu abaalgudo macasi iyo in laisku qaawiyo dariiqa dharka lagu kala bedesho laisku sawiro dad ajnabika ah oo wiilal iyo gabdha ah bannaanka intay lasula baxaan si aan munaasamahayn inay mucaamulanayaan arrintaasi hadda ka hor waa tii aeroboortka ay ka dhacday lala baxay muusiko iyo dhallinyaro badan isu baxday halkaas oo gabdhiya wiilal ah waa kii hadda ka hor aan soo maartay xaraynay oo arrintaas aan ciqaab ka marinay dadkaas haddana waxaad muddaa inay sii socoto oo soo noqnoqonayso barnaamijkaasi waxaan rabnaa sida go-aanka looga gaadhay maamulka uga gaadhay uga gaadhay maxaanku dhahdaa odayaasha iyo culimmadu go-aan mid ayaa laga qaatay maxaa yeeley macsida haddaan la iska qabanin jahriga ah oon gacanta maaragtay la qabanin waxaa weyaan waxaa weyaan dhibaata ka imanaysa ciqaab ilahay baa ka imanaya rasuulka calayhi salatu slam wuxuu yihi man ra'aa minkum munkaran falyuqayir biyadih fain lam yastadic fabilisaani fain lam yastadic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan dadku muslimiinta hadday arkaan munkar waa inay gacanta ku reebaan ruuxu hadduu awoodi waayo waa inuu afka ka hadlo oo carabkiisa maarta oo ka hadlo ulaaraxan joojiya hadduu intaa awoodi waayo waa inuu qalbiga ka naco waana midda ugu hooseysa iimaanka annagu waxaanu awoodnaa inaan ku reebna gacan iyo af iyo ad intaba inaan ku reebna ayaan awoodnaa arrintaas waxaan u sheegaynaa dhallinyarada degmada in laga tanasulo oo mar dambe aan lagu noqonin aanan la soo celinin maxaa yeele danteennaa ku jirta danta waxaa ku jirta dadka dhallinyarada qofka dhallinyarada mustaqbalkiisa wuxuu ku jiraa inuu ilaahay ka cabsado inuu munkarka iyo macsida iska daayo taasay dan ugu jirtaa ilaahay wuxuun raalli kahayn haddaad samayso adigana waxaan raalli kahayn baad la kulmaysaa arrintaasaan gaarsiinaynaa dadka dhammaan degmadu way ka midaysan tahay maamulkeeda iyo wadaasheeda culimmadu way ka midaysan yihiin barnaamijkaas gacan adag baa lagu qabanayaa waxaan marinay saddex marxaladood arrintaas markii u horeysa dadka waan soo xariirnay waan xidhiidhnay markii labaad ganaax buu ahaa hadda waxaa weyn maxkamad baan geenaynaa maxkamaddu waxay ku xukuntuu qaadanaya qofkaas ma ogolaanayna macasi jahariya in lagu sameeyo meeshan ninkii la dhuntuu gurigiisa la galay isay u taallay isay alihi baa lex saxtamaya arrintaas waan baraarujinna waan ku celcelinaynaa yaan loo noqonin yaan la samaynin yaanan la dhihina dhowaan nalooma sheegin anigu maanaan ogeyn nalooma sheegin waa la samayn jiray kanay ahayd yaan la dhihin arrintaasaan marka baraarujinayaa haddaba ha la ogaado xukunkaasaa ka soo baxay waa go-aan la wada gaadhay wixii hadda ka dambeeya waxaa weyaan waa maxkamadun